halkani waa raadiyaha ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadda gaaban ee dherarkeedu yahay lix iyo tobanka mitriban una dhiganta toddobiyo toban kun sideed boqol shan iyo afartan megahartis saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo waxaad kaloo naga dhagaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo o r g
kulanti wacanna dhegaystiyaal maanto arbaca ah waa sideed iyo labaatanka bisha agoosto sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka kuna soo dhowaada idaacaddeenii oo qodobada aan idinku hayno ay ka mid yihiin roobab mahiigaan ah oo ka da-ayay qaybo ka mida galbeedka somalilan oo khasaarooyin naf iyo maalba leh geystay waxaan kaloo idiin haynaa dhalinyaro iyaguna magaalada kismaayo ka aasaasay warshad samaysa saabuunta waxaan kaloo idiin haynaa colaadaha ka jira degmada ceel af weyn ee gobolka sanaag oo keenay inay ku xirmaan sagaal iskuul iyadoo sana dugsiyeedkii waxbarashadana dib loo furay barnaamijkeenii tacab ee arrimaha waxsoo saarka beeraha sidoo kale waxaad maqli doontaan wararkii qiimaha xoolaha oo maanta aan idinku hayno saylada degmada guraceel ee gobolka galgaduud anigoo maxamed xasana ayaana barnaamijka idiin soo saaray aanse ku horrayno warkeennii oo uu maanta inoo akhriyo axmed maxamed aadan
mahadsanid maxamed qaramada midoobay ayaa sheegtay in gebi ahaanba dadaaladii nabad raadinta ee bariga dhexe ee u dhexeeyey falastiiniyiinta iyo israa'il ay burbureen waxayna ka digayaan in arrinkaasi uu keeni karo in gobolka bariga dhexe uu isu rogo goob xoogaga awoodda badan ee soo kala horjeeda ay isaga hor yimaadaan nicolas malaldenof oo ah qaabilsanaha arrimaha bariga dhexe ee qaramada midoobay ayaa sheegay in xalka dhabta ah ee labada waddan uu yahay keliya kan keeni kara nabad waarta oo ka dhacda bariga dhexe haddii taasi la waayana mar kasta ay kordhayso khatarta ah in dagaallo la galo arrintan ayaa qaramada midoobay soo saartay iyadoo marinka khaza iyo daanta galbeed ee ay degan yihiin falastiiniyuuntu ay ka socdaan rabshado iyo duqaymo ay geysanayaan ciidamada israa'il dagaallo ka soo cusboonaaday gobollada idlib iyo waqooyiga xama ee waddanka siiriya ayaa keentay in in ka badan soddon kun oo qof ay guryahooda ka barakacaan tan iyo bishii juun dadkan ayaa ah kuwa sannadkii lasoo dhaafay dib ugu noqday guryahoodii oo ay colaado ugu barakaceen markii hore kana bilaabay dayactir dadka soo qaxaya ayaa sheegaya afar ilaa shan goor wax ka badan in ay ka barakaceen guryahooda dadkan soo qaxaya ayaanan haysan hooy biyo iyo cunna toona dagaallo u dhexeeya xoogaga dowladda siiriya iyo fallaagada mucaaradka ah ayaana hadda gobollada ka soo cusboonaaday dhammaadkii bishii mey hay-adaha lanqayrta iyo bisha cas ee midoobay ayaa sheegay in tirada dadka u dhimanaya cudurka ebola ee waddanka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo ay sii kordhayso tirada hadda la xaqiijiyey in cudurka ay u dhinteen ayaa gaaraya laba kun oo qof halka saddex kun oo qof oo cudurka uu ku dhacay ay ka bogsadeen hay-adahan ayaa sheegay in tallaalka iyo daweynta sida ay u socdaan aysan ku filnayn in cudurka la xakameeyo loona baahan yahay in la sameeyo karantiil dheeraad ah oo dadka bukaanada ah ee cudurka qaba looga fogeynayo kuwa kale warka oo aad kala socoteen idaacadda ergo akhyaarta na dhagaysanaysay xilligani waa naga intaa ciddii uu warkeennu seega waxa ay mar kale ka heli karaan radio ergo o r g oo ah barta aynu ku leenahay internetka aad ayuu mahadsan yahay axmed maxamed aadan oo warkeennii inala socodsiinayay halkaad ka dhegaysanayseena waa raadiyaha ergo waa tahay dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa raadyaha ergo roobab mahigaan ah oo ka da-ayey tan iyo shalay galaab gobolka maroodijeex oo ay ka mid tahay magaalada hargeysa ayaa keenay inay saddex qof ku dhintaan halka siddeed iyo toban qof oo kalena ay ku dhaawacmeen sidoo kale guryo badan ayaa ku dumay iyadoo gaadiidna ay qaadeen dooxyada arrintan ayaa waxaan waraysi kala yeeshay jaamac axmed oo ah guddoomiyaha gobolka maroodijeex robabkaasi caasimada somalilan hargeysa waxay ka custeen shantii galabnimo guud ahaan dalka oo dhanna way ka daayeen roobab marka loo eego xagga biyaha aada u fara badan biyahooda badan yihin may ahayn waxay roobab dabaylo wata dabaylo aada u xoogan bay wateen oo birihii laydhka dhulka dhigay oo guryaha jiinkada ka qaaday oo guryo badan dumiyey hadda dhimashada ilaa saddex qof ayaa meydkooda xalay cusbitaalka hargeysa la keenay ilaa sideed iyo toban qof oo dhaawacana way soo gaareen cusbitaalka dad badan oo kaleo dhaawacyadoodu sahlan yihiinna way jiraan oo meelaha kale lagu daweeyey haddana ilaa hadda kormeer baanu ku jiraa xalay oo dhan kormeer baanu ku jiray marka haddana waxaanu maraynaa dhulkii khasaaruhu ka dhacay marka meelaha dhimashadu ka dhacday waa meelahee dhimashada saddexda qof meel keliya bay ka dhin ayay ku wada dhinteen waxaa ku dumay gidaar baa ku dumay gaydh baa ku dumay bir laydh baa ku dhacday gidaarka dabadeedna gidaarkii wuu dumay bir laydh oo dabayshu ritay baa ku dhacday gidaarkii wuu dumay markaas saddex qofna way ku dhinteen laba qofna way ku dhaacameen halkaa waana halkee halkaasi waa dugsiga boardinka ammaane agtiisa weeye waa waa galbeedka caasimada somaliland hargeysa wadada galbeedka u baxda dugsiga boardinka ammaano ayay ku xigtaa meesha dhimashadu ka dhacda marka dhinaca guryaha wax tiro oo sugan oo guryaha iyaga khasaaruhu gaadheen ma haysaan weli hadda ilaa ilaa ilaa toddoba iyo lixdan guri baanu hadda registerkooda haynaa hadda waxaanu iminka taaganahay meeshii dhimashadu ka dhacday waxaa kaloo aanu ku soconnaa meel iyadana dhaawac shan qof ay ku dhaawacmeen oo cusbitaal dhimarka ah oo sahan la yidhaahdo oo isagana dumay oo isagana shan qof ay ku dhaawacantay baanu hadda ku soconnaa dhinaca waddooyinka iyo gaadiidka iyaga wax warama ka haysaan inay khasaare jiro iyo in kale waddooyinka waddooyinka waxaa iyaduna xidhantay waddada isku xidha berbera iyo hargeysa dooxa u barkadla ayaa xalay ka soconayay lix saacadood wakti ku dhow gaadiid badan ayaa ayaa ayaa galay dooxaasoo daad kusoo dhacay laakiin waa laga samata bixiyey ciidamada oo dhan baa heegan ku jiraa dadweynaha oo dhan baa heegan ku jiray wax dhimashay halkaa kamay dhicin gaadiidkii daadkuu qaadayna waa laga reebay dhammaantood wax dhimashaa ina kamay dhicin imise gaadiida ayaa laga reebay daadka ilaa sagaal gaadi baa laga reebay inta hadda aanu tirakoobkooda hayno inay ka badan tahayona way dhici kartaa sagaalka gaadhiba dooxa aw barkhadle miyaa mise dooxyo kale afar ka mida dooxa aw barkhadlaa laga reebay oo baabuur waaweyn oo raran ay ku jiraan shan gaadhina waxaa laga reebay hargeysa gudaheeda dooxyada ku yaala dad laga reebay carruuro yaryar dumar umul ah ayaa daadadka laga reebay xalayto ciidamadu samata guddoomiye roobabkan hadda da-aya ma kuwo la filayo wakhtigan oo kale ka da-a gobolka mise waa roobab si kediisa ku yimi xilligan oo kale waxaa da-a roobabka la yidhahdo karanta oo xagaagii ka da-a galbeedka somaliland waa roobab di'i jiray laakiin sanadkan way ka badan yihiin intii hore dabaylana way wataa waa dabaylaha waxa khasaaraha keenay waa dabaylaha marka roobabku xilliyadii hore wax dabayla ma wadan jirin roob caadi oo degan buu ahaa ha ha roob caadiya baa di'i jiray xagaagii oo degan laakiin roobkani dabayl aada u xoogan buu wataa qolyaha marka saadaasha oo kale iyo maxay leeyihiin maxaa sababaya roobabku inay ka duwanaadaan wallahi dee waad ogtay cimilada adduunyada oo dhan baa isbedelaysa marka roobabkani waa waa waa roobabkii xagaagii di'i jiray karanta la odhan jiray oo galbeedka somalilan oo dhan ka di'i jiray laakiin dabaylo aada u xoogan bay hadda wataan dabaylahaasna waa laga soo sheegaya meelaha xalayta ay ka da-een waxay ka da-een gobolka togdheer oo kale burco roobab dabaylale inkastoo khasaare aan laga soo sheegin markaa sababaha keenay khasaaraha faraha badan waa roobabka dabaysha wata idinku marka hadda maxaad samaynaysaan wax gurmada iyo ma ma gaadhsiiseen weli meelihii dhibaatooyinka anagu hadda ha gurmad ah meelihii waa anagan marayna dadkii dhibaatadu gaadhay baanu tirakoobkoodii wadnaa waana loo diyaarinaya in la gaadhsiiyo waxyaabaha dadka dhaawaca waa la daweeyey dadka dhintayna way yaalaan cusbitaalku eheladoodii baa lala sugayaa inay aasaan kule maanta waa la aasayaa dadkii kale guryuhu ka dumeyna waxaanu la gaadhaynaa wasiirkii arrimaha bulshadaan wada soconnaa wasiirkii howlaha guud baan wada soconnaa wasiir ku-xigeenkii caafimaadkaan wada soconnaa taliyihii booliiskaan wada soconnaa marka dowladdii oo dhan gurmud bay ku jirtaa waxaanu doonayna inaanu waxgaarsiino dadkii dhibaatada soo gaadha insha allah roobabkii marka hadda ma istaageen mise waa socdaan inta badan gelinka dambey soo curtaan roobabku habeenkii iyo galabnimaday daahan roobabkan hadda da'aya fariintaanu dadka gaadhsiinayna waxa weeyaan marka roobabka dabayshali yimaadaan in dadka gaadiidka wada ay istaagaan xalayto dooxyo badan baa laga reebay baabuur ay la tagtay inay dadku istaagaan oo ay taxadiraan in carruurta laga xareeyo guryaha inay albaabada dadku xidhaan shirkadaha laydhka oo kale fariin adag baanu diraynaa inay inay inay tiimam emergency diyaariyaan oo ka qayb qaata birahan laydhka ee dhacaya iyo waayeerada daadsan iyaguna inay sameeyaan tiimam emergency iyaguna way shaqaynaya kulle xalayto kaasi wuxuu ahaa jaamac axmed oo ah guddoomiyaha gobolka maroodijeex ee magaalada hargeysa oo khadka telefoonka iigu warramayey halkaad ka dhegaysanaysaanna waa raadiyaha ergo
halkani waa redio ergo isha wararka arrimaha bini'aadannimada
iminkana dhinacaasi magaalada kismaayo haddaan aadnana shan dhallinyaro ah ayaa magaalada kismaayo ka bilaabay fikrad ganacsi oo cusub taas oo ah warshad soo saarta saabuunta marista ee dharka lagu dhaqdo warshadan ayaa waxaa wax soo saarkeeda ay bilowday sagaal iyo tobankii bishan waxaana maalintii ay soo saartaa laba kun oo xabo oo u dhiganta soddon iyo toddoba karton haddaba waa kan wariyaheenna magaalada kismaayo axmed cabdi toronto oo warbixintan inuu haya xasan aadan cabdi oo ah maamulaha warshadda samaysa saabuunta ee wanaag sob ayaa idaacadda redio ergo u sheegay in warshadani ay tahay midii ugu horreysay ee nooceeda ah ee laga hirgeliyo kismaayo ujeeddada ganacsigana ay u bilaabeenna ay tahay in uu yahay ganacsi aan horay uga jirin magaalada kismaayo oo saabuunta laga keeni jiray dalka dibaddiisa balse hadda kadib ay iyagu ku xisaabtamayaan in ay daboolaan baahida ganacsi ee saabuunta marista ah oo qiimo ahaanna aada uga jaban midda hadda laga keeno dalka dibaddiisa way badan tahay baahida nagu dhalisay inaan samayno warshadan markaan aragnay wax walba inay dibadda nooga imaadaan wax weliba oo maanta kismaayo yaallo ama soomaaliya andho intooda badan in dibadda ay nooga imanayaan sida hadda saabuun baa magaalada la keenaa ugu yaraan intaasoo combani waa keenta dubai india china meel walbaa laga keenaa laakiin ma aanan arkin ilaa hadda wax ina haba yaraatee warshad ah ama handmaidba ha ahaato oo gacan kusamaysa ha ahaato oo bahashan quseeya oo lasoo saaro oo dadkiina maxaa la dhihi jiray ishag baahidoodii lagu kaabo waxa uu intaasi raaciyay in sidii shaqada ay u bilaabeen ay iibiyeen boqol iyo labaatan kartoon oo saabuun ah oo kartoonkii ay ku jirto konton iyo afar xabo oo saabuun ah taas oo ay ku iibiyeen kartoonkii lacag dhan siddeed dollar iyo bar oo u dhiganta laba boqol iyo labaiyo toban kun oo shilinka soomaaliga ah waayo hadda midbaa dibadda ka imaata midda dibadda ka imaata waxaan u malaynayaa ilaa ugu yaraan siddeed kun sagaal kun intaasay maraysaa xabad ahaanteedii marka loo laakiin markii dalka gudihiisa lagu sameeya waxaa dhacayso in bulshadiina loo khafiifiyo labo waxaa dhacaysa in maxaa la jira ishag bulshadii dhexdeeda ay shaqo ka hesho shaqaale iyo maxaa la jira ishag kulli shaqo abuur ay ka helaan saddex waxaa dhacayso ishag asxaabta korontooyinka iyo bixiyaan in iyaga naftirkood laga soo qaato oo maxaa la jira ishag baash waayo dabay cunaysaa intaasoo muhiimad ayaan u aragnay in maxaa la jira ishag ay u fiican tahay saabuunta kale ee marista ah ayaa suuqa kismaayo ka joogta kartoonkeeda shan iyo labaatan dollar waxaana aada uga qiimo jaban tan hadda lagu samaynayo magaalada kismaayo haddana kolley waan bilownay de waa sidii meeshii uu ficnaday maraysaayo kii appreciationkoodii inta badan uu noo bilowday oo ahaa mahadcelintoodii intooda badan waa helna waan aragnay ganacsigan ayaa waxaa dhallinyarada u maalgeliyey hay-adda a r c oo dhaqaale ka helaysa hay-adda salateg oo fadhigeedu yahay dalka qatar waxaana mashruucan la bilaabay bishii sagaalaad ee sanadkii aan soo dhaafnay laba kun iyo sideed iyo tobankii warshadan saabuunta ayaa waxa ay shaqo u abuurtay ilaa labaiyo toban qof oo shan ka mid a ay yihiin dumar kuwaas oo ka imaaday qoysaska danta yar ee xaafadda midnimo oo ah halka ay ku taalo warshada saabuunta dadkan ayaa waxa ay qabtaan shaqada nadaafada ee xarunta iyo qasidda waxyaabaha dareeraha ah ee laga sameeyo saabuunta shucayb bare cilmi waxa uu ka mid yahay dadka shaqo abuurka ka helay warshadan waxa uu hadda qaabilsan yahay nadaafada xarunta iyo diyaarinta agabka wax lagu qaso waxa uu sheegay in bishii uu ku shaqeeyo lacag dhan boqol iyo konton dollar oo uu ku maareeyo nolosha qoyskiisa waxaa mishaar joogtaan raashiina usoo qaadana oo welwel aan lahayn dukaamadii waay aaminayeen deentaan ka soo qaadana war cidda aniga meeshaasaan ka shaqeeya bishi igu sami reerka raashin usoo dhiibaan leeyahay awal horeyaab i aaminayaba gaarigacanka gaarigacanka marna waa helaya marna waa waanaya wax waa macnaan leh maalinta dhan waa rafaadaya waa rafaadaya konton ama boqolaan soo helaya shucayb ayaa horey ugu shaqayn jiray gaarigacankaas oo suuqa uu kaga xamaalan jiray balse waxa uu sheegay in shaqada gaarigacanka ay tahay shaqa aan si joogtaa uusan wax ugu heli jirin oo shaqadan oo hadda warshada ka helay ay aada uga wanaagsan tahay maamulaha shirkadda wanaag soob ayaa sheegay in waxyaabaha kimikada ah iyo dareerayaasha kale ee laga sameeyo saabuunta ay uga yimaadaan dalka kenya oo aan laga helaynin gudaha dalka waxaa kale oo intaasi uu ku daray inay jiraan caqabado dhowr ah oo ay ugu horeeyaan helidda koronto joogto ah iyo gaadiid ay ku qaadaan saabuunta marka ay u iibgeynayaan suuqyada caqabadahana haysta waxaa horta kowka ah in dadkii uu aada inoogu yaryahay biidn illah inaan durba ka baxnaan rajeynayna insha alla diilah yidmo labo waxay u baahan tahay iyada naftirkeed alaabtan hadda lasoo qaadayo gacmahan kusoo lalminaa ilaa iyo meesha b l-ka gaariga public vehicle-ka meesha uu keeno inaan kasoo qaadno oon gacmaha kusoo lalmino inta aan keenno waxaan doonaynaa insha allah sida ugu dhaqsiyaha badan inaan ku heli doono baabuur caadi oo annaga noo shaqeeyo annaga meel aan leenahay oo shaqaalaha qofka meel dheer degan oo kale kasoo qaadi karo oo keeni karo alaabta aan u baahannahay sida saliidda iyo waxaan oo dhan magaalada aan kaga soo qaadan karno daily iyada naftarkeed inaan ku qaadi karno oo maxaa la jira ishee aan dukaamaha ku geeni karno madaxa xafiiska maalgelinta ee hay-adda a r c oo isagana la hadlay idaacadda radio ergo ayaa sheegay in dhallinyaradani ay buuxiyeen shuruudihii lagu maalgelinayay dadka waxauna intaasi uu ku daray in dhallinyarada hal abuurka ganacsi ay la imaadeen loogu maalgeliyey lacag dhan toddoba kun iyo laba boqol iyo konton dollar haddana ay meel fiican marinayaan mashruucan maalgelinta ayuu sheegay inay ka faa'iidaysteen ilaa laba kun oo dhallinyaro ah oo aan horay u haynin shaqooyin haddana ay u dhiman tahay kun dhallinyaro ah oo shaqo abuur loo samaynayo
criteriagana waxay ahayd youth from eighteen to thirty five inay la maalgeliyeen saa awgeed marka waxaan aragn dhallinyaradan inay ku jiraan criteriaga loo loogu tirigalay inay lagu maalgeliya saa awgeeda marka lagu maalgeliya dadka oo haddii la ark inay shaqaysan karaan wax waa loogu dari karaa waayo waa dhallinyaro markaa shaqo diyaaru eh waxaa loogu tirigalay saddex kun oo dhallinyaro ah inay ka faa'iidayso mashruucan marka haddana waxaan marhaynaa laba kun yaan mar yaan marhaynaa waana wareegi u dambeeya ilaa hadda kun baa noo dhiman sa marka kunka harina insha allah siyaasadaan iyo waxaan markay dhamaadan kadib yaa loo gudagala yaa loo gudagalaya ayagana axmed cabdi maxamed axmed toronto radio ergo kismaayo aad ayuu mahadsan yahay axmed cabdi oo warbixintaas inala socodsiinayey halkaad naga dhegaysanaysaanna waa raadiyaha ergo
raadiyo ergo ka dhegayso mawjadda efemta ah ee idaacadda hiiraan weyn ee beledweyne iyo bulaberde maalin walba saddexda ilaa afarta galabnimo
waa tahay dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa raadiyaha ergo waxaa inoo soo socda coladaha ceel afweyn oo ay goobihii waxbarashadu ku xirmeen iminkase aan fiirino wararkii qiimaha xoolaha anagoo ku eegaynaa sayladda degmada guraceel ee gobolka galgaduud waa kan waryaheenna cabdirasaaq haajirow
kulan waxaan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta qiimaha xoolaha oo maanteeda kaga imaaneysa magaalada gurceel ee gobolka galgaduud xubintan waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdirasaaq xarsi maxmed haddii aan ku bilowno ariga dhoofka ah heerka koowaad ayaa saylada gurceel maanta lagu kala iibsanaya toddobaatan iyo shan dollar halka heerka labaad lagu kala iibsanaya toddobaatan dollar heerka saddexaad ee ariga dhoofka ah saylada gurceelna maanta waxaa la kala iibsanaya lixdan dollar ariga dhaqaalka ayaa heerka koowaad maanta saylada gurceel la kala iibsanaya soddon iyo shan dollar halka heerka labaad la kala iibsanaya soddon dollar heerka saddexaadna waxaa la kala iibsanayaa labaatan iyo shan dollar ardibax ayaa heerkood saylada gurceel maanta ka maraya konton dollar heerka labaadna waxuu ka maraya shan iyo afartan dollar halka heerka saddexaad ee ardibaxa saylada gurceel uu maanta ka maraya afartan dollar ariga jaqiiqda ayaa heerkood saylada gurceel maanta ka maraya soddon dollar heerka labaadna shan iyo labaatan dollar halka heerka saddexaad la kala iibsanayo labaatan dollar nuur jaamaca maxamuud oo kamid a dilaalinta suuqa ariga ee magaalada gurceel ayaa idaacadda ergo sheegay in wakhtigan suuqa uu ku yaryahay ariga jarka ah maadaama aysan shirkadii iibsan jirin ee aysan suuqa weli soo gelin
markaan kaaga hadlo ariga yimaada hadda asbuucan iyo dadka soo doonta waxaa badan dadka soo doonta ma garat xoogaa arigu xoogaa waa yar yaraaday xoogaa yar oo sida jarka oo lasoo dhoofi jiray bawrtu waxay konton afartan bawr buu sidi jiray ma garat ilaa markaas dalabkii ayaa jiray mogta hadda xoogaa dalabkii markuu yaraaday ariga wuu yar yaraaday hadda wuxuu u badan yahay waxaa yimaada dibaaxay u badan yihin ma garat iyo jar hoose yar yar oo geerar waxaa loo keeni lahay dalabkiisi xoogga lahay weli ma imaan ilaa safaruu jiraa mogta qofku markuu safro oo soo noqdo markaasu haddana wixii shaqadii bilaabaa mogta macnaha safarkiisoo u tegey hadda sooma noqon ma garatay dadka ayaa badinaya ma dadka doonitaankaa badinaysa oo hoose kuwii jarka hadda gada jirana xoogaa waa gaadgaadayaan xoogaa way joogaan ma garatay ha way joogaan hadda oo way sii gadayaan ma garatay laakiin dalabkii xoogga lahaayoo macnaha qof walba oo macnaha aadda ahaa firdigta ahaa oo lagu kala ordaya ama baadiyaha la aadayay ama bagaadoa la aadayay ama meel walba wax laga doonayay ayaa xoogaa yaraada oo nasbi wuu isbedelay oo waxa weeye orgiga la gadi jiray siddeetan iyo shan dollar hadda waxaa la gadaa siddeetan ama toddobaatan iyo shan ama toddobaatana la gadaa ma garatay beec badana halkaa iska bedelay dhan kalena haddaan eegno saylada geela ee magaalada gurceel heer koowaad ee geela dhoofka ayaa maanta saylada gurceel la kala siisanaya toddoba boqol oo dollar heerka labaadna waxaa lagu kala iibsanayaa lix boqol iyo konton dollar halka heerka saddexaad ee geela dhoofka ah maanta saylada gurceel uu ka marayo shan boqol iyo konton dollar geela qaliinka ayaa heerkooda saylada gurceel maanta ka maraya shan boqol iyo konton dollar heerka labaadna waxuu ka maraya shan boqol oo dollar halka heerka saddexaad lagu kala iibsanayo afar boqol iyo konton dollar geela dhaqaalka ah saylada gurceel heerkood maanta waxa uu ka marayaa kun iyo saddex boqol dollar heerka labaadna kun iyo boqol dollar halka heerka saddexaad ee geela dhaqaalka ah saylada gurceel maanta lagu kala iibsanayo sagaal boqol oo dollar cumar xaaji oo ka mid ah dilaalinta suuqa geela ee magaalada gurceel ayaa idaacadda ergo sheegay in qiimaha geela uu sarokac ku yimid toddobaadkan sidoo kalena tirada geela ee suuqa loo iibkeena ay aada u badatay
marka luqaadkiisu dee inuu sii soconayo in kale ta hadda ma garanayno laakiin hadda luqaad buu leeyahay waxaa ku kordhay neef walba uun maaragtay lacag aada malaynayso boqol dollar konton dollar sida mid walba siyaalo ku ah laakiin iidda iyo soon iidda wixii ka horreeyey oo bilihii ka horreeyey xoogaa marba hoos u dhaca marka iibkiisu hadda wuu wanaagsan luqaad buu leeyahay geela yimaada waxaa ugu badan geela qaliinka aa ugu badan iyo geela dhoofka waxaa u sababa cunnimada haddii dhanka kaleeto la aado geela dhaqaalka ee awrta oo yaryar baa ugu ugu yar geel kaleeto lacag bau leeyahay hadda tayadiisu way badanta way sarraysaa waqtiyaalkan hadda xaadirka way sarraysaa waxaana u keenaya macnaha deegaanka ayaan maaragtay gedi iyo midna ku jirinino deegaankiisaa badan wadanka deegaankiisaa badan markii deegaanku badan yahay xooluhu waa sare marayna dadsan meel u naqraacin xubintii qiimaha xoolaha ee maantana waa naga intaa
waxaan hortana aan xoolodhaqatada siin lahaa waxaad moodaa dadka xoolodhaqataduhu in ay u nool yihiin sidii awowyaasheenii hore oo waagaasi isbeddelka cimiladan hadda taagan ee faraha ba-aan ku haya khayraadkii iyo roobabkii uu ka jirin waayo dadkaasi waxa xooluhu mayna dhigan jirin caws bayna u dhigan jirin muxuu ahaye abqada iyo muxuu ahayey midhaha kale iyo geedahaasaa loo jajabin jirin ayr bay caadi nolosha ugu filayd iyo wixii khayraadii wadanka yaalay ku filayn hadda wixii waa isbedeleen waxaa jira geed hadda dhibaato badan soomaalida ku hayo garanwaaga la yidhaahdo ama caligaroob qola tiraahdo oo geedkaa midho badan buu dhalaa midhihiisa cidima isticmaasho xoolaha intii calaalisaayey taran kaluu kasii qaaday oo meelahaas meeshuu hadba maaragtay uu digada dhigabaa yuu ka soo baxayaa geedkii waddanka uu sii qabsanayaa geedka laakiin dadkii waa sharaysteen laakiin faa'iido badan buu u lahaan lahaa haddii faa'iidadiisa ay isticmaalaan faa'iidada waxaa weye horta caleentiisa hadday qalasho xooluhu way cunayo waa la qalajin karaa midhaha soo baxaya dhaameelkaa iyo ka soo baxayana in la shiido neefku ma shiidi karo calooshiisa ma shiidi karo laakiin haddii loo shiido neefkana uu cuno brotiin fara badan buu ka helayaa wuu ku
haddii aad joogto muqdisho iyo deegaanada ku dhow waxaad raadiyo ergo ka dhegaysan kartaa idaacadda risaala lixda ilaa toddobada fiidnimo maalin kasta
haddaan aadno iminkana dhinacaas iyo degmada ceel af weyn ee gobolka sanaag sagaal iskuul oo isugu jira hoose dhexe iyo sare ayaa ku xirmay colaadaha muddada saddexda sano ka badan ka jira degmadaas ceel afweyn iyadoo sana dugsiyeedkii laba kun iyo sagaal iyo toban iyo laba kun iyo labaatanna dib loo furay saddex iyo tobankii bishaan agosto waryaheena sidiiq yuusuf khalaf ayaana warbixintan magaalada burco inooga soo diray guddoomiyaha waxbarashada ceel afweyn kayse shire saalax ayaa sheegay in aanay suuro gelayn in ardayda la isugu keeno fasalada iyada oo dagaaladii ugu dambeeyey ay dhaceen bishii hore ee julaay bartamaheedii
oo kala duwan way xidhnaayeen laga bilaabo magaalo celi oo ay magaaladii weyneed muhiimka ahay oo ay ku yaalaan sababtuna waxa weeyaan iyadoo shacabkii magaalada dhexdeedii aana ammaan ku sugnayn oo dadkii ay isku laynayaan bana kala qaxay oo daadaha magaalada oo kala qaxay sintarka iyo siba magaaladuna uu isa yahay dugsiyada xidhmay ayaa kala ah afar dugsi sare iyo shan dugsi hoose dhexe waxayna ku kala yaalaan ceelaf weyn daraweyne siiga dheer dogoble oo ahayd magaalo la baabi'iyey dugsiyada dugsiyaadrig oo kale ardayda wada dhigan jirtay oo waa la isugu tegi jiray isagana suurtagal maaha in ay isugu tagaan ama laisugu geeyey saa darteed sanadkeedka waktigeedu ka bilaabmay labada kun iyo sagaal iyo toban labada kun iyo labaatan waxaan inaba usii bedelahay xaaladdu sida ay maanta tahay in waxa weeyaan waxbarasho ay ka gasho ardayda wax ka dhigan jirtay ayaa in badan oo ka mida ay waxbarasho tageen ceerigaabo burco iyo hargeysa si ay u sii wataan waxbarashadooda hase yeeshee waxaa jirta arday aan taasi u suuro gelin dhibaato dhaqaale awgood iyo iyaga oo aan helin cid ku kafaalo qaadata in ay meel kale waxbarasho u doontaan mukhtaar saleebaan nuux waa arday dugsiga sare ee fasalka labaad ka dhigan jiray degmada ceelaf weyn oo uu sanadkan geli lahaa iskuuladii waa xidhan yihiin waxa uu iska dhex joogaa magaalada ceelaf weyn iskuulka dee waxaa waxaa laga dhacay duruufaha jira iyo colaadaha dee laysku haystay degmada ceelaf weyn on two baan hadda gelaya laakiinse one baan kaga baxay ceelaf weyn wali meel ma qaban waan joogaa laakiinse inaan bedesho ayaan doonaya haa fontuuki baan waayay ceelafweyn haa waan dhex joognaa ardaydeeda badanka intaa dee foontuuda ku weyday waa badankooda waa joogaa way naga muuqataa inay mustaqbal la-aan caasho jibriil waa hooyo degan ceelaf weyn waxay dhashay laba iyo toban carruur ah waxaa iskuulka u dhigan jiray siddeed ka mid a carruurta waxay sheegtay markii colaaduhu bilaabmeen ee iskuulladii xidhmeen in ay carruurta u kala dirtay dad ay qaraabo yihiin oo degan burco hargeysa iyo ceergaabo afar ka mid a ayaa hadda guriga u jooga oo ay meel kale u weyday oo ay u dirto caasho waa xaas waxaa carruurta u shaqeeya aabbahood oo ka shaqaysta xirfadda fuudindinimo waxaanay hadda degan yihiin gurigoodii iyada iyo carruurteedii oo aanay ka bixin markii hore dumarka maxay ahayd dumarka baa isu geli jiray caruuraha dee yaryar baa isu geli jiray imanka caruuraha waa dhintay dumar baa dhintay cidina isuma gasho iskuulo ma furuha oo dee waayaalkii iyo waaskii dee aamini maayo aniga waqtigeeda carruurtayda haddaad weydiiso iyadaa hargeysa ilaa halkaa waa warayni kamana bixin karo dee dhibaatada ka furaasaa nahay midna waxa weeye foontu dee labadaasiba iyo iyo kuwa dugsiga dhexaa midna dee hadeer ilaahayo dee saanoo sarrado mooye dee rajayn mayno waxbarasho dara mayno ilaahay shadeexadiisa waa nooga sarrado macallin cabshir muuse jaamac oo ka mid ah macallimiinta wax ka dhigta degmada ceelaf weyn ayaa isna raadiyo ergo u sheegay in ay mar sameeyeen isku dayo nabadeed oo dhinaca waxbarashada ah si ardayda la isugu keeno taasina way u suuroobi weyday macallimiinta ceelaf weyn oo ka kooban toddoba macallin ayaa hadda ku sugan magaalada oo ay colaadi saamaysay waxbarashada ardayda ceelaf weyn kadib colaadaha soo noqnoqday ee ka dhacay deegaankan ayuu sheegay in intii dhibkani colaaduhu jireen uu ka dhintay hal macallin degmadii dad walaalaaba marka hore ahayo dadka iska xiga biniaadamka iska xiga aafaa ku fadhiisatay markii ugu horreysay aafooyinkii ugu horreeyey iskuuladii labaanu u qaybinay waxaanu ka dhignay in mid waliba halkii ku noolaan karo wax ku baran karo aanu wax ugu dhigno tan kalaa ka daba timi xaaladdu wax dhigashadaayo walaalow war sidee loo noolaan karaaba ay ku jirtaa xaaladdu aniga dambiyaaniga dhifkeeda wax xel oo loo samayn karaa ma jiro waxaan ku yidhi dadkan iminka daaqadaha iyo albaabada ayay kula soo wada jiraan qori miiran qofku haddii uu xitaa is yidhaahdo meelahan wax ka sii joogto ka baqaya intaa baa laga sii joogto waxbarasha keenaysaay baabkii nolosha afiga ahaabaa lunsan horta waxbarasha laga joogtay haddana dadka badidiisa majoorate ahaan inay iskaba qaxi lahaayeen dhulka ilaahay qaban lahaayeen haddii ay helayaan awood nabadgelyo hal macallin baa naga dhintay hawad marka bixitaan iyo socod iyo meel loo baxaabaad heelaysaa guryahan dibadda looga bixi karin waqtigan xaadira haddanaan kula hadlayo colaadda ceelaf weyn iyo deegaanada ku dhowdhow ayaa salka ku haya aana qabiil inkastoo dhowr goor culimada xukuumadda somalilan iyo odayaashuba ay ka shaqeeyeen in la demiyo haddana weli xal looma helin sidiiq yuusuf khalaf raadiyo ergo magaalada burco aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa sidiiq yuusuf khalaf oo warbixintaas inala socodsiinayey
Thank you.
isha wararka arrimaha bini'aadanimada
waa tahay dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa raadiyaha ergo bal iminkana aan fiirino dhegaystayaasha noo duubay fariimahooda assalaamu calaykum raadiyo ergo waxaan ka soo hadlayaa gobolka galgaduud gaar ahaan magaalada caawadwaaq magacaygu waa faadumo cabdilla wardheere waxaan ka cabanaynaa bahalkan la dhaho n lacagta soomaaliga in laloo socodsiiyo lacagta e c c gaadi waa fahmi weynay ma tuuran karno dad shaybaha ku jira qof baad leedahay ii tuur hadduu rabo waa kaa tuuran haya hadduu rabo si aada rabin buu kaa u yeelhayaa wax inaad haysatid iyo intaa warkama haysid waxaan dawladda cabdullaahi farmaajo maxamed cabdullaahi farmaajo ka codsanaynaa inuu naloo socodsiiyo xamar waa ka socotaa beledweyne waa ka socotaa in annaga naloo socodsiiyo waan ka codseynaa raadiyow ergo waa ku salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asalaamu calaykum anigoo ah cali maxamed cumar waxaan ka hadlayaa dadka markay roobka imaadana waxay dhahaan fasahaad baana haysato marka oo roobka oo yareeyana la-aan ana haysato webigabaa biyo yareeyey iyo markasta biyo la-aan ana haysato markasta raxmadda ilaahay oo keena haddii laga doodayo taas waa inay iska dhaafaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa cali faarax maxamed waxaan joogaa gobolka hiiraan gaar ahaan beeraha ku hareeraysan webiga shabeelle ee soo mara beledweyne waxaan ka cabanaynaa haddii aanu nahay dadka beeraleyda ah oo gobolka hiiraan ku tiigsan webiga shabeelle oo marna biyolaan ah marna butaacaya ee goynayo beeraha sanadkan waxaa iga goday beer lagu oo ku beegan oo ku oo oo ku tallaalan tahay afar boqol iyo konton geed oo moos ah mooskaasoo aan ka keenay koofurka sida janaale iyo afgooye abuurkiisa kadib markii beertaas aan laba safal aan ka gooyay moos oo aan arkayay lacagteeda marka dadka ku hareereysan webiga shabeelle gaar ahaan duleedka magaalada beledweyne sidoo kale waxay ka faa'iidaysa lahaayeen haddii loo helo biyo xireenno caalami ah la keenana dowladdii maxamed siyaad markii ay jirtay waxaa jiri jiray
magacaygu waa maxamed maxamuud oo jooga magaalada muqdisho ee dalka soomaaliya waxaan ka cawanaynaa in bulshada soomaaliyeed waxaan bulshada soomaaliyeed inay u sheegayaa in la talin usoo weydiiyo oo ah inay ka shaqaystaan baddan weyn ee ilaahayna siiyey ee badwe badweynta hindiya mahadsanidin mahadsadin radio ergo aad baa idin salaamaya oo adinkana waa idin waxaan idinku dhiirigelinayaa inaad bulsh bulshada u iftiiminaysiin aragtida aragti aragti aragtida dheer ee ka leedihiin inaad soomaaliya hagaagto waa mahadsantihin kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mida dhegaystayaasha fariimahooda codka ah noo duubay halkaad ka dhegaysanaysaanna waa raadiyaha ergo
astaamaha cudurka jadeecada waa astaamaha ugu badan oo lagu arko waxaa kamid a qandha aad u badan in cunuga lagu arko inuu qufac badan yeesho in uu maxay to diif badan iyo waxaas uu yeesho in afka uu gaduuto in maxay to ay kasoo baxaan afka gudihiisa dhibcdhibaca cadcad ah kadibna cunuga korkiisa o dhan inay kasoo baxaan shuruuruc aada u badan oo guduud iyo korna u qaadan oo kasoo bilowda maxay ahayd kor iyo wejiga iyo madaxa kadibna jirka intiisa kale ku fida oo ilaa ay afar maalmood shan maalmood jirkiisa kadibna baaba-ah calaamadaha lagu yaqaano cudurka waa intaas iyo indhaha oo gaduudta conjunctivitis wax la dhaho oo ah indhaha oo gaduud noqda marmar isku dhaga fiish yeesha oo gaduud noqdaan marka cudurada waxa ugu badan waxaa indhaha khandhada badan afka oo gaduuta iyo shururuca kasoo baxayo oo jirkiisa dhan wada qaadaya marka intaas cunugii lagu arko waxaa la dhihi karaa cunugan wuxuu qabaa jadeeco qandho badan ayuu leeya cunuga wuxuu noqonaya cunug aada tacbaan oo indhaha xataa aan kala qaadi karin markuu haleelo waxyaabaha ugu fiican oo in la qabto u baahan waxaa in qandhada laga jabiyo cunuga marka daama qandhadaas tirada badan ilmaha waxay u keenaysaa inay wax qaado waayan inay gariir u keento marka in qandhada laga jabiyo ah in biyo badan madaxa maxay mare loo qooyo madaxa laga saaro qandhada isaas looga jabsho in aan la siinin asbrin iyo waxaas oo laakiin baristamol waa la sii karaa hadaa la heli karo kadibna in cunuga la siiyo vitamin a oo aada ugu muhiim ah marka uu cunuga cudurka haleelo in cunto fiican oo nafaqa la siiyo qofkii u hale gaari karo inuu keeno goobaha caafimaadka oo ugu dhow
ka dhegayso raadiyow ergo isha wararka arrimaha bini'aadannimada idaacadda daljir maalin walba saddexda ilaa iyo afarta galabnimo
waa tahay dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa raadiyaha ergo iminkana waa barnaamijkeennii tacab ee wax soo saarka beeraha kulanti wacna dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeennii tacab toddobaadkanna waxaan ku soo qaadanaynaa laba nin oo beeraley ah oo ku nool gobolka shabeellada dhexe oo la yimid fikrad cusub oo ay dalagyada inta aysan qaangaadhin ay caws ahaan u iibgeynayaan sidoo kale waxaan idiin haynaa qaybtii talada khabiirka ooan maanta ku eegayno bal siyaabaha loola tacaalo cayayaanka dhuunqabadka aan ku horeyno magaalada jowhar beeraley ku nool ayaa waxa ay la yimaadeen fikrado ay dhaqaale kaga samaynayaan in dalagyada inta aysan midhahaba saarin caws ahaan loo iibgeeyo waa tan waryaheenna magaalada jowhar marya sheekh cabdi oo warbixintan inoo haysa warsame cabdulaahi iyo ismaaciil maxamed oo deggan tuulada maan dheere oo toddoba iyo toban kilomitir dhanka koonfureed ka xigta ayaa ka mid ahaa dadka ay ka dhalatay fikraddan in ay sameeyaan qaab ay dhaqaale kaga heli karaan dalagyo aan weli lasoo goosan oo aan gaarin xilligii goosashada warsame cabdulaahi waa beeraley degan tuulada maandheere qoyskiisuna uu yahay siddeed ruux waa soddon iyo shan sano jir wuxuu raadiya erge u sheegay sababta ku kaliftay in ay sidan sameeyaan
yaa danta way aragay kaa dhigtaahoo sanadkii hore iyadoo beertii sidaa noo kaleento noo tacban tahay fatahaad timid aniga ismaaciil iyo fikir isku darsanayaan waxaan suubinay loon horadii hore ayaan ka dhignay aan waxaan ogaanay in xamar laga gadaayo xaquuq oo waxa loo yaqaano sabuulka oo oo la dubaayo marka saasaa anukan ugu kaliftay horta inaan fikirno dantaana bartay fikraddan ayaa timid kadib markii fatahaadi ay ka dhacday qaybo ka mida shabeellaha dhexe ay saameyna ku yeelatay labadan beeraley iyagoo ka faa'iidaystay in ay muqdisho u geeyaan waxaa noo qaado baabuurta la yidhaahdo daynaha baabuurta la yidhaaha noo qaado unuka waxaa la sameeyhaa waa la jibiha shaqaale lagu deeyo halka weyn laga jabsho halka yarse la dhaafo daynadaas lagu qaada daynadaas haddii la qaado xamarse la geeyo loor cagaar loor layihaahaa lagu cabiraa mani la cabiro soddon iyo kow looray qaadaa geedaas horta ununka sanadkan faa'iidada ugu weyneedaan qabnaa ilaaha mahadda leh shan boqol iyo lacag dheeraan gadanay halkii loor cagaar haye mani xoolahayna kasoo qaadayna beertiisa kusoo noqonay kii yaryaraa mani bislaadayna min lama fuusto badar waa ka helnay balkii waana laga gato isagoo sidii soo cagaaran oo lacagaan ka helnay meeshaasi wax fiicanaan ka helno ilaaha noo nimceeyo dadka beertan oo ahayd lix hegtar oo iyagu ay lahaayeen kuna shirkoobay ee dhaqaalaha laga helay ayaa la beeray tobankii bishii lixaad ee sanadkan sidaad ujeeda waa kaas mahadqusho horta abuurka waa xulnayoo badar waaweyn ou ahay oo sabuulkiisa la fiiriyo gacanta lagu finjilo makiin aan loo dhoweyn hegtarka manii la abuuro toban shan biri kadib ka kalaa la abuuray toban shan biri kadib kii kalaa la abuuray saasaan u sameynay ununkoo cabsi nagu jirto darteed manii oo hadhowdi inyan la guro xamar la geeyo qarash kaa baxo wixii gedmi waayaan wax kastaa dhici karo suuqa inaan anugu kaligi baarino waa ka baqnay ina suuq la waayo waa dhici kartaa alxamdulilah ilaahiis waa nagu guuleeyey fikirkan ilaahiis waa nagu guuleeyey inkastoo markii hore ay isticmaali jireen dalagga marka ay bislaato ama gaarto afar bilood in ay soo goostaan beeralaydan balse keenay fikrado cusub iyadoo ay dhacaan fatahaad iyo webiga oo qallalo roobabkiina ay yaraadaan oo sidii la rabay aanay u di'in mararka qaarkood waxayna sidoo kale beeralaydan qofkiiba ay ka heleen laba fuusto oo gellaydii beerta ka hartay oo ka madax bannaan habuuqii loo suuq geeyey magaalada muqdisho waa kan cismaaciil maxamed oo ka mid a ragga keenay fikirkan waa afartan iyo siddeed sano jir waa laba xaasle carruurtiisuna ay tahay afar iyo toban carruura wuxuu raadiyaa ergo u sheegay nooca gellayda uga soo hartay iyo waxa u qorshaysan dayrtan nagu soo fool leh in ay beeraan iskucelcelis ahaan ilaa adiga sagaal milyan ilaa sideed milyan shan boqol kasoo baxay na badarka marka waa muqaan loo jibinaa midka sabulka waa laga jabshaa beeraha waa suuqkeena suuqeena darin oo shirkaan ku nahay marka qarashka soo dhaca markaasaan qaybsanaa badar oo soo horaya jira ilaa afar fuusta gaaraya kaasna waan qaybsanaa isaga galleyda soo horeysa marka xamar loo qaadayo galleydan abuuq ahaan sabuulka weyn oo xooggala la jibinaa midka yaroo suunanka ah beertaa lagu dhaafaa waa la qalwanaya waa la angejinaa markaas haddana waa la funjilaa macagaf makiina lagu funjilaa qaabkaasaa dhow loo kala qaybsanaa marka caruurtaan siisanaa sanadkii hore markay biyo fatahaada ay soo baxeen qolka markaas bal sabuulka ka jabsanay xamar aan uqaadnay waxaan ogaana marka inay faa'iido ku jirto laakiin xilligaas balkii waxnaa gartaan weyno biyaaba galay waa noo iibsin waaya balka balkan lacag noo gooy habuuka lacagsanaway badarka suunka ayna waa noo soo horiya badar fiicanaan ka helay alxamdulilah tobanka bishi lixaadaan beernay baqaataas kusoo qortay fikirka anigaa keena saaxibkaan kula talishay isana waa igu raacay waa faa'iido badan aan ka helan labaatan afar milyan iyo saddex boqol aan kala qaadanay faa'iida intaa soo qaatay laba fustay galeeya kada beerley badan ayaa isku dayda inay nagu daysata ku xisaabtamaysa anaka marka qorshe aan wadno waa bedelana waxaan ubedelanaa degsinaan ubedelaynaa anna waxaan ka dhiganaa bocor waxaana astaraati iyo koostaan ka dhiganaa qaabkaasaan ku farsamaynaynaa xilligan geley u noqonayna waa dalag bedelaysaan dalag bedelan ku samaynaynaa sababto ah beeraleyda waxay fiirisaa qodka maanta deriskooda faa'iidada ay ka helaan qaabkaas ay fiiriyaan anaka marka farsamada aan sanadka hore aan samayna sanadka maryamo sheekh cabdi erga radio jowhar aad ayay umahadsan tahay maryan iminkana cayaanka dhuunqabadka ayaa dalagyada misagada iyo galleyda wuxuu dhibaato u geystaa xilliga midhaha ay soo saarayaan haddaba sidee looga hortegi karaa waa kan doctor maxamed xasan maxamuud oo ah khabiir dhinaca beeraha ah fireleyda sida galleyda ama arabakida ama haruurka ama misagada dhuunqabadka marka laba qaybood baa jirta oo cayaanka u kala baxo labada qaybood mid ka mida wuxuu ka soo kacaaba balka isaga ama haraagii hore wixii hore la gooyo ee deerta agteeda la dhigay ama meelaha ku dhow ama jiradadii ku haray ayuu ku jiraa halka ayuu ku qolafaystaa marka ayuu kasoo dilaacaa balambaarista ayaa soo kacaysa waxay samaynayaan kulankii marka labood iyo dadegood dadigii halkaasi ku dhalaysaa marka ukuntii ukuntii baa dilaacaysa dixri bay noqon dixrigiiba halka ka cunaya oo goynaya taa waa mid ka kale isla jir isla caleynta ayuu ku dhalaa laakiin waa nooc ka yara duwan oo sidan diqsiga guryaha jooga oo kale oo ka yara duwan laakiin isagu waa sida diqsiga caadigaoo kalea laakiin xubinta dambe ama caloosha dhabarka dambe ayuu saddex dhibcood oo wuxuu ku leeyahay lamaano ah oo madmadow taasaa isaga lagu gartaa labadaba waxay sameeyaan ukunta waxay dhigaan caleenta ayay saaraan dhuunqabadka marka uu uu dilayo geedka marka uu dilayo wuxuu ka dilaa barti korrinka saanu u sheegnay waxaa dhimanaya galeydii ama haruurka ama masagada qaar baa jira iyaga sameeya bar kasoo bax dhinac kasoo bax bay sameeyaan ama waxaan afka qalaad lagu yidhaahdo tillarinka dhinac kasoo bax kii weynaa markuu dhinto dhinacyada kale kasoo baxaysa oo marka waxay samaynaysaa laamo kale oo soo baxa oo markaa hadhow halkaa dhala wax yaroo laga goosto dadku ay ka cunaan haddii ay uu sii bato baalka wuxuu samayn karaa kaa dhinac kasoo baxa qudhiisu dili karaa marka dambe taana waxay keenaysaa in wax mir laga goosto oo bini aadanka cuno beertii laga waayo si marka taa looga hortago waxay u baahan tahay in nadaafadda lagu dadaalo jiradihii ku haray dhulka laga wada bixiyo kuwa la gooyay ama bal ahaanta xoolaha loo siiyana in beerta iyo hareeraheeda laga fogeeyo kaasi wuxuu ahaa doctor maxamed xasan maxamuud oo ah khabiir beeraha ah waxa uuna ugu dambeeyey barnaamijkeenii tacab ee maanta waxaana isku soo dubariday anigoo maxamed xasana waxaana idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa tahay dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa raadiyaha ergo waxaanan soo gaadhnay qaybihii dambe ee idaacaddeenna iminkana waa barnaamijkeennii dhaqasho ee xanaanada xoolaha foosiye cumar bare ayaana inoo soo jeedinaysa
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhaqasha oo aan uga hadalno arrimaha la xiriira xoolaha toddobaadkan waxaynu kusoo qaadanaynaa mowduuc ku saabsan xoolo dhaqatadu ma u baahan yihiin in loo sameeyo caymis si ay uga gaashaantaan abaaraha soo noqnoqday in ay ku cayrtoobaan barnaamijka waxaa marti ku ah toddobaadkan maxamed nuur shariif oo bartay cilmiga ganacsiga haddana diyaariya heerka saddexaad ee darajada jaamacadda ee b h d-ga loo yaqaano isaga oo jooga magaalada muqdisho ayaan kula xiriiray khadka telefoonka ugu horeyna waxaan weydiiyey bal inuu sharaxaad naga siiyo waa maxay caymis caymisku waa ka hortaga ama ka gaashaamashada khataraha soo wajahi kara maaragtay xoolaha ama hantida qofka qofka hadduu yahay qof ganacsataha tusaalahaan haddaan kasoo qaadno dukaanuu leeyahay dukaankaas waxaa soo wajihi karaa khataro fara badan uguun karaa waa la xadi karaa marka khataraha si uga hortago hadduu dukaankaas camal xoolihiisa way baaba-ayaan cayru noqonaya marka sidii kataraas uga hortago oo dukaankii haddii gubto oo xoolo u helo oo dukaankii dib ugu bilowdo waa inay samaystaa camiir taasoo kale dadka xoolaha dhaqsa xol dhaqsada ah ayagan xoolada waxaa soo wajitaro aad u fara badan xoolihii way dhiman karaan abaara imaan kara ama waa la xadi karaa ama wuu yeyn karaa way ka lumi karaan ama duurjoogtiyaa cuni kara intaas dhan maaragtay waa kutiro marka haddii xoolihii ay fatarahaas ay soo wajacaan saalahaan uu ka dhinto neefkii hoostay hadduu caynis leeyahay dad shirkadii cayniska ayaa lacag siinaysa oo kusoo gata xoolaha haddii laakiin caynis uusan lahayn wuu kasaaraya marka saan aragno gobolkeena geeska africa wadamada ku yaala waxaa kusoo laabanaya mar walba abaaro abaarahaasna waxay saameyn weyn ku yeelanayaan xoolo dhaqatada marka xoolo dhaqatadii haddii maaragtay xoolahooda abaarahaas ay baabi'iyaan waxay noqonayaan dad gacmo mudan marka taas mushkiladaas maxaa lagu xalin karaa mushkiladaas waxaa lagu xalin karaa caynis inuu lahaado qofka haddii xoolihii ay ka baaba'aan ama ay ka guuriyoodaan ayaa lacag ka diganta xoolihii ka dhintay kadibna wuxuu awood ku yeelanayaa in xoolihii noloshiisa sidaas ku siibata marka wadooyinka loo marayo tusaale qof xoolo dhaqato ah markii la dhaho hadday xooluhu kaa dhammaadaan caymis baad ku jirtay oo waxaa lagu siinayaa xoolo kale oo shirkad baa kusiinaysa ama dowladdaa kusiinaysa oo kaleeto asaga maxaa looga baahan yahay qofkaasi markuu rabo inuu caymis galo caymisku waxaa waaye waxaa kala heshiis oo laba dhinac ka dhex dhac waaye heshiiskaas wuxuu ka dhacdaa shirkadda basasa caymiska iyo qofka caymiska la siiya marka qofka xoolo leeyaha waxaa looga baahan bixiyo lacag sanad walba lacag cayiman tusaale ahaan neefka uu caymiska u samaynayo qiimihiisa uu joogo ayuu nisbe kamid ah nisbe risintis kamid ah sanad walba bixinaya tusaale ahaan haddaan kasoo qaadno neefka uu caymiska u samaynaya haddii la iibinayo boqol dollar caymiskana uu yahay boqolkiiba toban toban dollar oo sanad walba bixinaya saas waaye marka asna waxaa la siinayaa waxa la dhaho policy ama heshiis ay la siinaya heshiiskaas marka wuxuu qeexayaa shirkada waxaa laga rabo mas-uuliyadaha saaran iyo qofka waxaa laga rabo mas-uuliyadaha saaran iyo lacagta qofka uu bixinayo marka caymiska saan hadda soo sheegna waxaa waaye wuxuu udhexeeyaa laba jiho shirkada caymiska bixiso iyo qofka caymiska la siiyo qofka caymiska la siiyo waxaa laga rabo waxaa waaye lacagtaasi sanadka uu bixinayo lacag yar waayo aan karbadnayn shirkada ayadana dhankeeda waxaa laga rabaa xoolihii hadday dhintaan ama khatar soo wajahdo inay siiyaan maaragtay compensation ama lacag u dhiganta xoolahaas qiimahooda si qofka haddii uu waayo xoolahaas ugu soo iibsan karo xoolo cusub bal ka waran marka maadaama dadka xoolo dhaqatada xoolo nool ay haystaan ma suurtagal ma tahay in loo sameeyo oo kale ayaga inay noof neef nool bixiyaan ayadoo heshiiska la gelayo si caymis loogu sameeyo ha aad iyo aad suuragal waayo waana muhiimay u tahay gobolkeena kaasatanka umada geeska africa abaara kusoo laabanayo muhiimay u tahay maxaa laga yaabaa qofka in xel waxaana laga yaabaa inuu haysto xoolo sina tooban marka caymis yada way keliyi qofka xoolo fara badan haysta qaab qaab ayaa caymis loogu sameeya qofka xoolihiisa weligiina qaab ayaa caymis loogu sameeya marka qofka si uu caymis u helo waxaa laga rabaa in maaragtay uu lacagtaas yar oo sanadkii bixinayo iska bixiyo mushkilada markay imaatana compensationkaasa la siinaya marka qof walba suur suuragalay u tahay inuu caymis sameeyo xoolihiisa hadday badan yihiin iyo xoolihiisa hadday marka muhiimadda waxaa waaye qofkan xoolo dhaqatada ah wax saa'ida lama siinayo laakiin hantidiisii baa qayb ka mida dhigaa loogu samaynaya ama kayd wax la yidhaahdo si berri ka maalin hadday dhibaato u imaato uu ugu baxsado saasaan u fahmay waa sida waa sida waxaa waaye waxaa ka gaartaamanaysaa ama ka hortag ka hortagaysaa khataraha ku saabsan hantidaada marka haddii xoolihii kaa dhinto ama hantidaada ay baaba'do waxaa lagu siinaya wax u dhigma wixii kaa baaba'ay marka caymiskan laftirkiisa diinta islaamka way ku banaan tahay oo waxaa jira dhowr caymis waxyaabo aan banaanaynaa jiro iyo waxyaabo banaan marka caymiskan waxaa la lahaa astaamiin tacaawuni ayaa la lahaa ama insurance oo waxaa waaye isgarabgala waa iskaalmaysi waayo lacagtaas la aruurinayo dadka xoololeyda laga qaadayo waa laisku daraya marka laisku daro qofkii mushkilada ku dhacdo ayaa la siinaya marka waxaa laga yaabaa in boqol qof camal laga soo aruuriyo lacagtaasi laakiin hal qof ama shan qof xaywaan dhinteen bili ay ka dhinteen marka shan qof ayaa la siinaya maaragtay lacagtii lasoo aruuriyey inta soo horseyna shirkada keeday ka qaadata sidaa loo maalgelinaya xasuulkii hanti la ilaalinayo oo qofkii khataraha soo wajaha lagu taageerayo marka guud ahaan fikradu waa fikrad iskaasi waayo iskaasigaas oo ka dhex dhacayo dad caymiska loo sameynay marka waxaa laga soo aroorinaa lacaga laga soo aroorinaa qofka mushkilada ama khatarta ku dhacda ayaa lacagtaas la siinaya wixii soo harana waa lasii kobcinaya waxaa la gelinaya maalgashi ama investment si ay usii bataan oo mustaqbalka haddii mushkilo kasii weyn imaado ugu taageerta dadka mushkilada ku dhacda waan gartay marka in caymis la helo si xoolina loo badbaadiyo dadka noloshoodina loo badbaadiyo mas-uuliyadaas yaa iskale ma dawladda iskale ma hay-adaha iskale ma xoolo dhaqatada iskale ma ganacsatada iskale yaa leh
muhiimadaas guud ahaan waxay ku dhacdaa bulshada qeybadeeda kala duwan inta aad soo sheegtay dhammaantooda ay ku dhacdaa ay ugu horeeyaan dawladda ay ugu horeysa iyo shirkadaha ganacsiga iyo dadka caymiska loo sameynayo dhammaantood inay iska kaashadaan waayo wasiya faahfaahin oo dib aan usii galno waxaa muhiima dawladda inay sameyso maaragtay sanduuqyo caymiska qaabilsan kaasatan baxoolaleyda iyo dadka maaragtay beeraleyda iyo dadka taageerada u baahan sababtoo ah abaarahaasi dhacaya waxay saameyn weyn ku yeelanayaan dhaqaalaha wadanka oo dhan haddii xoolihii iyo hantidii ay baaba'do sidaa daraadeed waxaa loo baahan yahay in dawladda ay sameyso sanduuqaasi oo maaragtay ay ku taageerto xitaa ay u samayso xoolaha kamid ama qayb kamid a lacag la-aan tusaalahaan kan neef camal caymis oo lacag la-aan loo sameeya intii kasii dheeriana lacag laga qaado dhanka ganacsatadana samaysa mas-uuliyadaasi oo ah weliba iga faa'iido sameyn waxaa looga baahan yahay inay ka qayb qaataan bulshada mushkiladaha soo wajahayo xalintooda marka shirkadaha ganacsiyada ayagana way bixiyaan caymiska oo waxay siiyaan xoololeyda way siiyaan iyo beroleyda marka shirkadaha caymiska waxay uga duwan yihiin dawladda ayaga faa'iido doon waayo saa daraad waxaa laga yaabaa lacagta ay qaadayaan ama nafsada ay qaadayaan inay fara badan tahay dawladda camal sanduuqa caymiska waxaa laga yaabaa inay qaadayso boqolkiiba one point five percentage ama hal dhibic shan boqolkiiba inay qaadayso bimacnaa boqolkii doolar camal hal doolar ganacsi ka bixinaysa laakiin ganacsi haddii meesha uu soo galo faa'iido doon waayo marka waxaa laga yaabaa inuu caymiska gaaro boqolkiiba shan iyo labaatan boqolkiiba inuu gaaro khaasatan baxoolaha cusub marka ganacsatadana mas-uuliyada korkooda isbushaa dawladda korkeeda isbushaa dadka caymiska loo sameynaya korkooda waa tahay dhagaystayaalkaasi wuxuu ahaa maxamed nuur shariif oo bartay cilmiga ganacsiga haddana diyaariya heerka saddexaad ee darajada jaamacadda ee b h d ga oo barnaamijka dhaqasho maanta marti ku ahaa haddaba intaasi ayaynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka oo aad kala socoteen idaacadda ergo haddii ay jiraan su-aale aad weydiinaysaan khabiirada iyo weliba dhakhaatiirta iyo dadka ka qayb gala barnaamijkan oo ku saabsan xoolaha iyo xal uhelidooda iyo wax kastoo xoolaha la xiriira waxaad nagala soo xiriiri kartaan telefoonka bilaashka ah ee nambarkiisu yahay laba kun iyo labaiyo toban waa anigoo fawsiye ah oo barnaamijka idinla socodsiinaysay oo idinleh inta aynu mar kale hawada dib ugu wada kulmi doono haddii allaha weyne saamaxo sidaa iyo nabadgeliyo
dhegaystayaasheenna qaayaha lahow intaa waxaa ku eg idaacaddayadii maanta oo aad ka dhegaysanayseen mawjadda gaaban ee lix iyo tobanka mitirbaan una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahartis waxaad kalood naga dhegaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo dot o r g tan iyo ismaqalkeenna dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkani waa raadiyo ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada
idaacaddu waa ergo aramidaabay wadaa idaacaddu waa ergo aramidaabay wadaa
ayaha dhaqankiyo hidaha inaysan hidlaynin shacbiga ayay u adeegayaan